asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan aroorya suban idilahaantiinba meel welibood joogtaan iyo si weliba maqalka raadiyo oo idiin soo gaarayo kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan barnaamijka subax wanaagsan saako talaada waxaa idinla socodsiineysa anigo ah naxwi axmed kadiye sida caadiga barnaamijka subax wanaagsan ayaa ah barnaamij aan ugu talagalay inaan ku ogaado siday ku abariisteen dhegeystayaasha hadalhaynta ka jirta goobaha kala duwan ay kala sugan yihiin dhegeystayaasha iyo weliba sida ay tahay isku socodka guud ee bulshada barnaamijka waxaad si toosoo qayb qaadan kartaan qadka taleefonka raadiyaha lambarka furwiyahay saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal waa lambarkaad barnaamijka subax wanaagsan aad si toos oo qayb qaadan kartaan arooryo suban ayaan idin leenahay saaxiibayaal dhegeystaha ugu horeeyay barnaamijka inoo daafuraya kaxumay qadka ayaa ka go-ay dib usoo beegta ayaan leeyahay mar kale si aad barnaamijka oo qayb qaadato arooryo suban ayaan idin leenahay dhegeystayaal
dhegeystaha qadka ku jira haddii aan fursadda siiyo waa ka xumay qadka ayaa ka go-ay barnaamijkii subax wanaagsan iyo aad degeysanaysaan halkaan dagala socotaan waa raadi xasan guuni barnaamijka subax wanaagsan ayaa barnaamijaan ugu talagalnay inaan ku ogaano siday ku abristeen dhegeystayaasha hadalhaynta ka jirta goobaha kala duwan ay ku kala sugan yihiin iyo weliba sida ay tahay isku socodka guud ee bulshada barnaamijka waxaad si toos oo qayb qaadan kartaan lambarka furuuyahay saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal subax wanaagsan ayaan idin leeyahay saaxiibayaal barnaamijkii subax wanaagsan ayaa dhegeysanaysaan qaybihii dhexe barnaamijka ayaan dhex mushaaxaynaa sida caadigaa barnaamijka subax wanaagsan ayaa barnaamijaan ugu talagalnay inaan ku ogaano dhegeystayaasha siday ku abristeen hadalhaynta ka jirta goobo ay ku kala sugan yihiin iyo weliba sida ay tahay isku socodka guud ee bulshada barnaamijka waxaa si toos oo qayb qaadan kartaan lambarka furuuyahay saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal haddaan mar kale ku celiyo lambarka lambarka furuuyahay saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal waa lambarkaad barnaamijka subax wanaagsan aad si toos oo qayb qaadan kartaan subax wanaagsan ayaan idin leeyahay dhegeystayaal
hagaag subax wanaagsan ayaan idin leenahay qaybihii dhexe barnaamijka subax wanaagsan ayaan islaa soo gaarnay labada dhegeysta dhanka wasabka inoogu soo diray fariinta gaaban waxa uu ku bilaabay dhegeysta ugu horeeya haddaan aqriyo dhegeysta ugu horeeya fariintiisa waxay tahay salaamu calaykum magacaygu waa maxamed oo jooga xaafadda koowaad waan idin salaamayaa buu yiri bahdraadi yaasan gooni salaan kadib saaka xaafadan ku suganaya nabad baan ku abariisanaya hadalaynta ugu badan waa bashbash iyo barwaaqo waana idin salaamaya ayuu leeyahay dhammaan dhegeystayaasha ku xidhan raadiya sangooni aad buu mahadsan yahay dhegeystayaas anaguna waan salaamayna waan ooga mahad celinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka oo qayb qaatay sidoo kale dhegeystaan waxa uu ku bilaabay salaamu calaykum magacaygu waa xasan oo jooga xaafadda buulakutur subax wanaagsan baad raadiyaa sangooni salaan kadib subax wanaagsan ayaan idin leeyahay buu yiri dhegeystayaasha ku xiran raadiyaha sangooni haddaan ka warbixiya xaafadan ku suganahay nabad iyo barwaaqaan ku jirnaa uu leeyahay wax dhibaata ah kama jirto isku socodka waa okay qabow baa la hadalhayaa uu leeyahay nimcada ilaahay dhigayay dhulka waan idin salaamayaa dhegeystayaasha raadiyaha sangooni aad buu mahadsan yahay dhegeystayaas waan uga mahad celinayaa sida wacanay barnaamijka uga qayb qaatay dhegeystayaal barnaamijkii subax wanaagsan ayaad degeysanaysaan halkaad nagala socotaana waa raadiyaa sangooni waxaad barnaamij kastoo soo qayb qaadan kartaan lambarka furowyahay saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal
degeystayaal guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii subax wanaagsan barnaamijka waxaa idinla socodsiineysa anigoo ah naxwo axmed kadiya intaan barnaamijkan midka xigaan dib hawada u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo